weli mataqaanaba waxooga oo hadda dhamaystiran soomaliya gobolka dadkii way carareen hadii carareen laba kamid ah dadkii cararay unbaa qaranka kusoo hadlay wiilka ilaa hadda lama hayo sagaal bay ahaayeen waa tirada hadda loo sheegay goobta gaariga marka wadada loogu galo waa xagee
waxaa jira qandada minimum soddon kilomitr xaala maragaale
haye
marka dadka celin ku dhaqan yihiin kuwii xalay laba nin baa xalay soo hadashay kuwi dadka cararay kamid ah kuwa hadla maradooda lama heli karo kuwaas hadda raadinayna ciidankana baa ku maqan yahay waxbaaba laga sugayaa bal xaaladaas waxay ku dambaysa gaariga goormuu kasoo baxay qandala
qandala shan iyo toddoba saac buu ka baxay halka qandala imise qof ayaa saarneyd
waxaa saaraa adigu ilaa dhow iyo toban qof ilaa afar iyo toban qof baa saaraa marka dadka lala degay iyo kuwa la sii daayay bal sharxaad naga sii tiradu intay kala yihiin
si hadda caddaynay ninka diroolka waxa weeyaan dadka lala degay waxa weeye sagaal weeye waxa weeye afarna adiga shan qofna gaariga ku hadhay sagaabka lala degay ilaa iyo hadda labana soo hadlay xalay habeennimadii iyagu oo yidhi waanu ka cararay meesha markii nimankii ay nabada nabad digeen nimankaasi warbu hadda xalay kamaana helin haddana baradooda lama heli karo marka intaas ayaa nagu dambaysa
waxaad iga warantaa marka hadda wax gurmada oo aad dadkaasi kusoo badbaadinaysaan oo aad qamoqaamisaan ma jirtaa
ha ciidanka saakay buu subaxnada hore baxay ciidankii way jiraan meesha hadda iyaa warkasu weynaa ciidna saakay aada meesha
waxay wararku sheegayaan ragga lala degay inay askarta puntland ka tirsanaayeen
rujan dhalinyara kamid ah oo ilaa saddex ilaa afar dhalinyara sidayaa inay kamid ahaayeen weli askarada ma hayno iyagana dee markaasi ma aanay ahayn dad iyagu markaasi soogto iyo waxqabays dadkiisnaqaatibay ahaayeen marka iyaga laba kamid a kuwaa soo hadlay intii kaleetana waa dadka lalayahay hadda waxay ku dameeyeen laa hadda dameeyaan waa tahay guddoomiye xaaladda qandala bal si guud nooga waran tan iyo intii aad kala wareegteen maleeshiyaadka daacish
intii looga wareegay maleeshiyaadka daacish magaalada qandala waxaa magaalada aada degan oo shacabka kusoo noqdeen ganacsigii iyo dhammaanba adeegyadii bulshada intooda badan ay ka socdaan wax dhibaataa ka jirana ma aanay jirin waxaa la oran karaa sideedii horeeto ayaa uga socdaa ganacsigii dinac walba marka xaaladdeeda waa xaalad aada iyo aada u degan